kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida makarafoonka toddobaadkanna waxaa marti ku ah wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee soomaaliya cali cumar cali balcad oo nagu soo booqday xarunta v o a ee magaalada tan washington d c waxaana uu u warramay falastiin axmed iimaan ugu horraynna waxa ay weydiisay halka uu marayo xiriirka ka dhexeeya soomaaliya iyo etoobiya marka hore dee soomaaliya iyo etoobiya waa laba dalo deris ah dabcan dadkooduna ay waxyaaba badana wadaagaan de taariikho horeo aada u dhib badan oo cilado badanna ay soom ayay ka dhexeeyeen sanadihii ugu dambeeyey tobankii sane ugu dambeysay maamuladii kala dambeeyey ee soomaaliya waxa ay ku dadaalayeen in xiriirkaasi labada dal la hagaajiyo si mataqaanaa si wakti loogu helo lagu horumariyo shucubta dhulkaas degan ee dhaqaalaha ku baxaya khilaafaadka iyo dagaaladana loo wajihayn lahaa xagga horumarka marka anaga xukuumaddan xasan sheekh marka ay timid xilligeedii labaad ee capital political capital badan ayaan gelinay sidii loo hagaajin lahaa xilkaas dib loogu soo celin lahaa nasiib darro kowdii bishii julaay kowdii bishii janaayo si lama filaan ah iyo dowladda etoobiya heshiis aan la filayn iyo waxay ula gashay maamul goboleed amba gobollada waqooyi ka taliya dabcan dadku waxay isweydiinayaan xilligaa maxaa kusoo hagaajiyey waa su-aalo u baahan in la qiimeeyo sanadkii tegi dowladda soomaaliyeed waxay qaaday tallaabooyin aada iyo aad u fara badan oo horumar fiican dalka soo gaarsiiyey dhinaca xiriirka dibadda iyo guud ahaanba dhinaca mataqaanaa dhaqaalaha iyo mataqaana ku beeristiileedihiin horumarkaasaa keenay in etoobiya tallaabadan ay saasaan aaminsannahay ku beeristii golaha amniga ku beeristii mataqaana ururka mataqaana bariga africa mataqaana cafintii deenta embargogii la qaaday dagaaladii lagu guulaystay ee ka dhacay galmudug iyo hirshabeelle ka dhacay iyo guud ahaan amniga dalka oo soo hagaagaya yaa waxaa moodaa in xoogaa loo fahma in soomaaliya markaan ay duruufihii adkaa ay ka bixi rabto
hadda waxaa heshiis la gashay horey turkigaa heshiis ula gashay dowladdu la gashay haddana masar baa la gasheen dad badan heshiiska masar waxay u arkaan in uu yahay proxy war ama dagaal wadamo kale ay ku lug yeelanayaan oo soomaaliya ka bilaabanayo haddaan si kale u dhignana in murankii biyaha webiga nil iyo baddii soomaaliya hadda la isku milahayo isdhexgalayaan wa wa waan fahmayaa meesha aad su-aashaas aad ka keenaysid laakiin waxaad ogaanaysaa soomaaliya waa dal madax bannaan raba inuu dhisto ciidan amnigiisa suga xuduudihiisa suga taas macnaheedu waxaa waaye in u baahan yahay taageero badan oo caalami ah soomaaliya waxay heshiis amni la saxeexatay dalka difaac la saxeexatay dalka uganda dalka kenya dalka etoobiya dalka masar turkiga iyo waddamo kaloo fara badan marka maaqaana sababta loo tilmaameysanayo xiriirka masar aan la samaynayn masar iyo soomaaliya waa laba dal oo xiriir taariikhi ah uu ka dhexeeyo xiriiro hore oo noocaas ana waa lahaan jirnay marka maaqaana sababta si gaar ah loogu calaameysanayo heshiiska aan la leenahay dalka masar oo ah dal walaalanahay taariikh ahaan xitaa xorriyaddii ka hor qayb ka ahaa mataqaanaa xornimadii soomaaliya laakiin masar hore waxaa loogu diiday inay xataa dhakhaatiir iyo deeqooyin kale ay soomaaliya ku kaalmeynayso waddanka uu soo gala iyadoo la ilaalinayo xidhiirka soomaaliya iyo ethoobiya ay la leedahay haddana markab hubahaa soo degay diyaarad hubahay keeneen kaalmo militari ah
waa nasiib darro orta in in siyaasadda soomaaliya ee arrimaha dibadda iyo amnigeedaba dal kale mataqaanaa ay ku xirnaato soomaaliya ayada u madax bannaan cidda ay la heshiinayso sida etoobiaba ay u madax bannaan tahay cidda ay la heshiinayso marka annagu maamulka hadda jooga madaxweyne xasan sheekh wuxuu u arkaa in ay madax bannaanida soomaaliya qayb ka tahay in dal alaa dalkii doonto inay xiriir la yeelato marka kuma xirna xiriirka aan la leenahay etoobiya inaan masar amba xiriir la yeelan ama aan la yeelan wax isku xirin maaha waa laba arrin oo kala madax bannaan muddo dheer etoobiya waxay xiriirar kala duwan la leedahay oo wejiyo badan leh maamulada dalka ka jira gaar ahaana kuwa xuduudaha ku dhowo kale haddii ay u aragto in etoobiya halis ay soo wajahayso iyadana sooma imaanayso in goboladaas iyo maamuladaasi ay xiriiro la yeelato sida haddaba la arkaya maamulka koonfur galbeed oo kale inuu leeyahay etoobiya kama baxayso masar ma imaanayso dowladdii laftirkeeda soo halkaas culeys kama soo wajahayo siyaasadda difaaca qaranka iyo siyaasadda arrimaha dibadda horta waxaa mas-uulka dowladda dhexe ee federaalka ah taa iyo dastuurka siinaya maamuladuna waxay qeyb ka yihiin dowladdaas dhexe dabcan ra'yigooda iyo la tashi dowladda way ku leeyihiin laakiin go-aanka u dambeeya dowladda dhexe ayaa iskale anu ma aaminsani qof soomaali ah oo mas-uul soomaali ah inuu danaha soomaaliya danaha dowladda uka- uu kaga hor imaanayo ama mataqaanaa uu cadow dalka uu leeyahay uu la safanayo marka waxaan isleey waxyaabaha waxyaabaha yarka miyidaha dhex yaala laakiin waxaan aaminsanahay maamulada aad sheegtay gobollada ee xuduudaha jooga waxaan aaminsanahay inay yihiin dad soomaaliyiin ah wadaniyiin ah raba in soomaaliya ay ay madax banaanaato aakhirkan waxa ay la shaqayn doonaan dowladda dhexe waxa ay rabta ayay ka shaqayn doonaan Een, waxaa soo baxaya warar sheegaya in etoobiya ay hub siisay welina ay siinayso een, maamullo kala duwan iyo kooxo kala duwan oo soomaaliya ka jira masarna sidoo kale ay adig dowladdii ka caawinayso dhinacii hubka hubkaas faraha badan loo waddanka soo galaayo oo qaarkood gacantii dowladda aanu ku jirin halis intee la-ega u aragtaan inaa amnigii waddanka uu ku yeelan karo Eh, dabcan hub aan aan ku jirin gacmihii loogu talagalay mar kastaba dhibaato ayuu leeyahay waa nasiib darro in etoobiya ay hub noocaas oo kale fara badan dalkeena uu- ay soo geliso xilliga hadda aan ognahay eh, caqabadaha labada dalba haysta Eh, waxaan rajaynaynaa mataqaanaa in dariiqyada ku habboon aan uga uga hadli doono hadduu ilaa yiraahdo laakiin dhibaato ayaan u aragnaa hub aan dowladda soomaaliyeed gacanteeda soo gelin ee gelaya gacmo aanan munaasib ahayn inuu dalka dhibaato ku yahay Waxaan- waxaan waxaan ku dadaali doonaa saan uga hortegi lahayn golaha wasiirada ayaan dhibad sharci buu ka soo saaray oo ah inaanan hub laga ganacsan karin in hub aanan dowladda dhexe federaalka aanay raalli ka ahayn aan aan meelaha qaarkood lagu maamuli karin marka waxaan rajaynaynaa in dadka maamulada soomaalida ay qayb ka noqon doonaan ilaalinta sharcigaas hadduu ilaahi yiraahdo Een, hore waxaa usoo saarteen amar lagu xiraayo qunsuladaha een, qunsuliyadaha etoobiya ee ku yaala puntland iyo somalilan go-aamadaas waxaa la leeyahay ma aanay hirgelin
waa run eh, dabcan qunsuliyadaha iyo safaaraduhuba waxa ay ku furan yihiin xeerar caalami ah oo la yidhahdo vienna convention oo 1963 la ansixiyey la saxiixay oo annagana aan qayb ka nahay Een, dabcan een, furitaankii qunsuliyadahaas markii la furayey dowladda soomaaliya ayaa ogolaatay xukuumaddii tan ka horeysay ee xilligii uu wasiirku ahaa wasiir cawad madaxweynuhu ahaa farmaajo ayaa lagu u ogolaaday in- inay furmaan qunsuliyadaas dabcan dowladda soomaliya markay dalbatay in la xirina waa in la xiraa dabcan inaan in la xiro waa dalbanay nasiib darro lama xirin waxay ka mid tahay caqabadaha hadda na hor- na- na dhex yaala ka mid tahay ee dalka etoobiya oo aan ka wada hadlayno marka waa sharci darro ayay ku furan yihiin Eh, waxaana rajaynaynaa in kule mar un ay sharciga la waafajin doono hadduu ilaah yidhahdo Een, dhowaan waxaad tegayseen turkiga adigoo wadahadallo la leh etoobiya Een, turkigan wuxuu sheegay inuu weli isku dayayo oo dadaalkaasi uu wado xaggee dadaalkaasi maraya mase rajaynaysaan inaad mar kale hor fadhiisataan Eh, dabcan horta arrinta eh, maanta dhex taala etoobiya iyo soomaaliya waa laba arrin oo u baahan in, in la kala qaado waa arrin horta xadgudub eh, haybaddii iyo sovereigntigii soomaaliya iyo trustigii labada dal- dal dhex yaale marka hore kaas waxaan u baahnaa in la xaliyo kan labaad waa damaca de- waa dal- waa dalabka ama baahida etoobiya ay u qabta inay eh, hesho bad ay isticmaasho dee da- dee adduunyadu wadamada landlocked-ka ah shuruuc ay maraan baa jira oo la yidhaha ancros oo xeer caalami ah marka anigu xeerarkaas caalamiga in lagu dhaqmo diyaar ayaan u nahay dalka soomaaliyana dee in dekada eh, bad- badda africa ugu dheer buu leeyahay marka in dal- in baddaas dheer ay siyaabo kala duwan looga faa'iideysto oo ay dekado badan laga sameeyo etoobiya ay isticmaasho dee danaha soomaalida ayay- ayay ku jirtaa marka marka labada arrin in la kala qaado ayaa muhiim u ah Eh, shirarka hadda socdana waxay ku salaysan yihiin sida ta- tan hore looga gudbi lahaa marka hore kadib tan kale waa la isugu imaan doonaa xaggee ku habboon iyo dha- yaa dhaqaalaha bixinaya iyo farsamo ahaan iyo eh, goormaa la bilaabaa iyo waxaas waa waxyaaba oo farsamo oo laga heshiin karo laakiin tallaabada hore ah inaanay etoobiya eh, xadgudubka ay samaysay ay ka noqoto kadibna trustig loo baahnaa xiriirka la caadiyeeyo waxaas o dhan waa tallaabooyinka hadda aan ka wada hadlayno waana laba goor ayaa hore looga hadlay haddana wadahadallo indirect ayaa socda oo hadda maalin dhawed new york way ku wada ku wada wasiirka arrimaha dibadda turkiga si gooni gooni ayuu ula kulmay labada wasiir dibadeeda etoobiya iyo soomaaliya Eh, waxaana rajaynayaa xilliyada soo socda in shirka marka la- shirka laisugu soo noqdo hadduu ilaahi yidhahdo Een, dad badan waxay leeyihiin turkiga soomaaliyana xiriir dhow ayuu la leeyahay ethoobiyana xiriir ganacsiyuu la leeyahay waxyaabaha hadda soo jeedinta ka midana een, ku jiraan waxaa ka mida in dekad la siiyo turkigana uu dhiso marka ma dekadaa hormaraysa mise waxaa hormaraya arinta khilaafka keena Ee, ta- xale- xalka koowaad waa marka hore xiriirka in dib loogu celiyey heerkii uu taagnaa bishii disembar soddon iyo koodeedii oo ah laba dal oo is aqoonsan is aaminsan saaxiibo ah trust ka dhex taalo xiriirkooda caadi yahay marka lagu soo celiyo kadib ayaa laga hadli karaa arrinta dekadaha Mhm. Een, arrinta kalena rabo inaan ku weydiiye waxay tahay turkiga waxa uu sheegay in markab saliid baare uu soomaaliya u diray oo ay bilaabanayso maxay tahay markabkaasi xaguu tegaya goormuuse bilaabaya hawshaas muddo sanad ku dhowaad ayaan dalka turkiga waxaan ka wada hadlaynay sida turkiga uu soomaaliya gacan oga siin lahaa dhismaha ciidan bad soomaaliya waxay leedahay badda africa ugu dheer baddaas inteed badan waxaa ka faa'iidaysa dad qowlaysataa oo tuuga ah oo waxaa loo yaqaan illegal fishinka loo yaqaano marka si dib loogu dhiso ciidankii badda soomaaliya iyo waxaan turkiga weydiisanay inuu ciidankaasi muddo toban sana gacan naga siiyo kadibna waxaa la sameeyey wadahadallo oo iskaashi dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca difaaca waa heshiiskii golaha baarlamaanku ay ansixiyeen soomaaliya golahooduna ay ansixiyeen marka turkiya waxay soo diri doonaan maalin dhaweedna turkiya heshiis ayaa waxaa la galay wasaaradda batroolka oo dhowr baloog saddex baloog intaan umalaynaya ayaa lagula heshiiyey oo aan filaya inay tahay zoonahan galmudug intaan umalaynaya marka markabkaas wuxuu u imaan doonaa inuu sameeyo baaritaankii loo yaqaano three d ama saddex geesoodka ah xukuumaddii hore ee xasan sheekh laba kun shan iyo tobankii iyo waxay dalku badda dhan ku samaysay waxaa loo yaqaano two d seismic analysis from hobyo ilaa iyo kismaayo marka baloogyo badan ayaa la calaameeyey waxyaaba boton sheer ayaa ka muuqday marka waxay u baahan tahay in loo gudbo qeybta saddexaad oo ah mataqaa saddex geesoodka ama three d loo yaqaano marka markabkaa imaan doona wuxuu samayn doonaa three d three d seismic analysis ayuu samayn doonaa markaas ayaa la ogaanaya quantitiga iyo meesha iyo waxa ay yihiin inay gaas tahay inaybatrool tahay markasaa la ogaan doonaa waxaa jira in dastuurka wax laga bedelayo dabcan adiga xubin baarlamaanka ka tirsano xildhibaanna waa tahay waxyaabaha laga doodayo waxaa kaloo ka mida sharciga wadaagga khayraadka oo kale sida khayraadka waddanka loo wadaagayo iyo mas-uuliyadda qolo walbaahi ay yeelanayso haddii kaas aan la dhamaystirin oo shidaalku soo hormaro culays ma keeni kartaa sharciga khayraadka batroolka soomaaliyeed waxaa loogu heshiiyey laba kun iyo sideed tobanki waxaa looga heshiiyey magaalada baydhabo marka heshiiskaas sharcigaas already baarlamaanka ugu maray sharci lagu heshiiye waaye wuxuu u baahan yahay kli in hadda dastuurkii lagu daro marka sharcigaasi waa cad yahay heshiisna waa lagu yahay marka dastuurka qorshihii loogu daraayo ma socdaa waa dastuurka dee waa shan iyo toban jabtar uu ka kooban yahay hadda afar hadda la dhamaystiray shan shan kale hadda socoto hadda la tashiyadooda ee gobollada ka socdaan marka shantaasi marka lagu heshiiyo inuu ku jira in kale ma aqaan lakiin kolley dastuurka waxaan filaya arrimaha federaalka waxay ka mid tahay kuwa soo socda shanta qodob cusub ayay ka mid tahay marka waxaan qiyaastay in barlamaanka la keeni doono xilida soo socda hadduu ilaah yidhahdo muddaxilaadka inta badan maamul goboleedyadu waa wuu dhammaaday ama qaarkood waxay ku joogaan wakti dheeri ama waktiga kusoo socda xooga waxaa jira sheegaya in dowladda dhexe ay rabto in ay muddo siiso ama ha la yidhaahdo waa muddo kororsi farsamo ama muddo kororsi xileed wuxuu noqdo dhibaato intee laga ku keenaysaa hanaanka dimuqraadiyaddu wadanka u dhaqaaqaya haddii maamul goboleedyada madaxdooda lagu sii haayo iyadoon doorasho dhicin dalku in muddo ayuu kusoo jiray doorashooyin aan loo dhammayn oo oo ergooyin amba maamul goboleed uu soo magacaabo amba adeer ay soo magacaabaan dalkuna kuma sii socon karo midnimadii dalkana intaas mataqaanaa laguma sii hayn karo marka dalku wuxuu u baahan yahay inuu u gudbo doorasho loo dhan yahay oo ay dadku cod ku yeeshaan marka wakti kas waxaan rajaynaynaa in wakti waktiga aan haysano lagu qaban karo waxaan rajaynaynaa in arrintaasi ay tahay arrinta ugu muhiimsan in maamulo hal sana uu sii joogo ama laba sana uu sii joogo waxaa ka muhiimsan in dalku u gudbo mataqaanaa doorasho loo dhan yahay oo dalku dadku ay cod ka yeeshaan dowladdii hore ee xasan sheekh laba kun labayo tobankii dabcan maamul goboleedyo afar maamul goboleed ayaa samaysay iyadoo dadku ay leeyihin lama samayn karo doorashadii iyo ka gudbisay odayaashii soo qori jiray magacyada ay u gudbisay doorasho mataqaa ergo ay codaynayso marka haddana waxaan rajaynaynaa xilligan xasan sheekh waxyaaba ugu waaweyn waxaa waaye in shabaabkana waddanka laga xoreeyo dalkana uu doorasho loo dhan yahay u gudbo marka taa ayaa ka muhiimsan mataqaanaa inaan ku mashquulno maamul goboleed sanad ama laba sano loogu daray
kaasina waxa uu ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya cali balcad oo nagu soo booqday xarunta v o a ee magaalada washington waxa uu warrameeyey falastiin axmed iimaan barnaamijkii martida mikrofoonkana waa naga intaa tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh nabadgelyo